alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wausalli wausallimu calaa rasuuli اllah wcla aalihi wasaxbih wman saara cla nahjihi wastaqaam wbacdu baab lxisaab wa usuuli lmasaa'ili walcawl qaala annaadimu raximahu llahu tacaala raxmata waasica walilxisaabi in tarun muxashila faاstakriji sabca اlusuula awala fainaha qusmaaniya khaliilu halaasatu minha alatii tacuulu wasittu lisudsin mahrajan tara wadicfuha lirubci maca hulsin jara aw sudusin wadicfu dicfiha lataa mahraju sudsin maca humuni ya fataa naadimku raxmatullaahi calayhi halkan waxa uu ka bilaabayaa xisaabtii faraa-idda iyo masaa'ilkii raacsanaa ayaynu halkan ka gudagelaynaa markay sidaa tahay waxaad ogaanaysaa saddexdii cilmi ee aynu sheegnay inuu u baahan yahay maalan cilmulfaraa'idka ama dhaxalku laba ahaan waad haysaa ama mucdamkeedii waad haysaayoo wax la sheegaa kama hadhin cilmu nasab oo dadku say isugu beegbeegmayeen waa cilmulfatwa labadaa waad haysaa cilmulxisaabkii faraa-idda wixii ka qusaynayey xisaab oo dhan maaha eh ayuunbaa ku harhsan iyo wax la mid ahoo iska tatimaad ah ama gabagabayna marka hadda waxaa loo baahan yahay mas'alo kastoo la sheego inaad dhexalkeeda garan karto hadda waxba kuma hadhin hayso odhan cilmaa kuu harhsan baabkii hadda waad haysaa waayo muhimmaddu waa in la ogaado qof kastaa wuxuu leeyahay marka lagu yaado intaasoo qof baa isu yimi waa inaad garan kartaa inta qofay isu yimi shaksiba waxa uu leeyahay kollay su-aale iyana kamaynaan boganayno wakhtiga ayna cidhiidhiyaya laakiin bal waxaan eegayaa hal kelmadoo si deg deg ah oo aan wakhti iga qaadin haddaba hadalku duubmayo aanu faasil iyo wax kala go-ahi dhex gelin inaan sidaa usoo yaro tuuro hal kelmad dabeedna ay ii muuqato inaa fahanteen iyo in kale kelmaddaasi waxay odhanaysaa xalay waxaynu maraynay aljad walikhwa intaynaan masaa'ilkiisaba isweydiin jadwal ikhwa marka la leeyahay yaa dhintay qofka dhintay muxuu yahay shaksiga dhintay baan rabaa si deg dega markiiba in loo soo tuuro haye haye muxuu noqonayaa adugu almuhim qofka dhintay dadkii wax dhexli jiray magac u bixi dadkii wax dhexli jiray inanku ma ibni buu ahaan jiray awal haye ah baa dhintay sax ah baa dhintay ikhwadaa mid ka mid ahay dhintay odayguna awoobu u yahay kuwa kalena waa walaalo durba idinka yara warwareegtay ma aragtaa halkaas maxay muujinaysaa fiqiginu waa maasha allah bay muujinaysaa ya marka waxaynu u baahannaha markiiba waa inaad soo tuuri kartaa waayo waynagii nidhi maydkaa laga abtiriyaa mar haddaynu awow sheegnay dee waa awowgii maydka labyo dhadi kuu doonaya ha noqdo farqi ma leh mar haddaana zawj ama zawja ku jirin asaanay munaasakhaad ahayn maydka labyo dhadigiisa lama raadiyo ama inaan ha noqdo ama inan ha noqdo ama wiil ha noqdo ama gabadh ha noqdee farqi ma leh qofkan dhintay kuwanna waa walaalahood oo walaala yihiin waa akh ama ukhto liqayri um ah qofkan dhintay awowguna awoobu u yahay kuwana waa walaaladood marka waa inaanay shakiba waxaan doonayay marka inaan kelmadeedii weydiinayay leetan cilmi badan kuma sii dhex jiro lakin waxaan doonaya carabkeeda ka saaran tahay oo markiiba aad tidhaahdaan ilbiriqsigiiba ma akh iyo jad dee maydkuunbu labadaba u yihiine waa akh baa dhintay ama lab ha noqdo ama dhadig ha noqde waa ikhwada mid ka mid a marka waxaad ogaanaysaan iminka dadkii wax dhexlayay dhammaan wayga haysaan mid aa odhanaysaan xabad baa dibu laaban ma jirto dhammaan waa haysaa intay wax ku qaadanayeenna dhammaantood waa haysaa inta ehlu faradka ahi inta faraday qaataanee habaadabasi lagu jamcinayay waa haysaa marka waa inay ilbiriqsi carabkaaga saarnaataa inta casabada ahaydna waa haysaa oo iyaduna casabatu binafsi iyo casabatu bilqayr iyo casabatu maca alkhayr saddexdiiba way iga haysaa oo binafsina rag oo dhan oo aan zawjka iyo akhu ku jirin liumkaahi gabadha muctiqadaana lagu daray casabatu bilkhayr afartii hablood ee nisfiga qaadan jiray marka ragga la simani ama bintulibnida kaka hooseeya uu casabeeye wey bintulibnidunbaa in yar shuruud gaara leh inta kale waa walaalkeedoo la siman casabatu maca alkayrna waa afartaa hablood ee nisfiga marka qaybta faraca ah mid ka mida joogto ama ka badanba ha joogto haddii doonaan labada derajaba ha joogeen oo ha joogto inantii bintu sulbidii oo nisfi leh iyo bintulibnidii ka sii hoosaysay oo iyaduna sudus leh iyo hadday doonto ukhto farqi ma leh waa farac waari ah oo dhadig oo jooga ikhwatun likhayri umna oo habla'ana wax ka jooga akhawaadka mid joogtaba khalaas waayahay bal iyadaanan wakhtina inaga luminayn aan masalo kale soo tuuro oo bal aan eego jadka waan ka reebayaa waayo awowgu yaro faker buu u baahan karaa laakiin waxaynu rabnaa masale hadday isugu yimaadaan ukhto shaqiiqo ah ukhto lium ah mid liab ah iyo hooyo waa afar dumara soo maa waa ukhto shaqiiqo ah mid liab ah waa inan iyaduna mid liuma waa saddex hablood iyo um afartooda afar dumara haddaa kala saari weydanya kala saaraysa afartaa bal si ilbidhiqsi ah qofba wuxuu leeyahay shaaga haye waa adiga wey waa ku joogtaa yuusuf haye shaqiiqadu waa nisfi haye hooyaduna sudus manaa marka hore ulus baabaa muj waxbaada tiri sudus haye haye tali abkaahina waa sudus waagar tali umkaahina ulus miya oo maxaa wacay maxaad kula maagtay ila imika intii hore limaada kuma odhanay maxaad kula maagtay haye halkaa yaa sii taageeraya haye taageer wad iska dhaaf intii hore iska daa intii hore wuu saxaye liumka un taabo sudus maxaa wacay waa keli weye may tacadudin may turoobin marka eelu asalkoodaba liumku marna waa ulus marna waa sudus qodob saddexaad ma leh marka hadday mid noqdaanna iyadaan labiya dhadig iyo labiya midna loo eegin waa sudus hadday ka bataanna waa ulus hum shurakaau fi ulus waaya marka insha allahu ogaada iminkaba faraa'ididiima hadhin intan dambe waa sidii loo dhisi lahaa waa waxaa la yidhahdaa intan dambe waa min baab alwasaa'il waxna waa baabka maqsuudkiisii oo waa ujeeddadii baabka oo waa inaad ogaato qof kastaa wuxuu leeyahay iminkaba muu dhisin afartii qofunbuu sheegay qofba wuxuu leeyahay shaqiiqadu bar bay leedahay masalan tan liabkaahi sudus bay leedahay tan waxa weeye liumkaahi iyana sudus bay leedahay hooyaduna sudus bay leedahay saddexdii sudus aynu sheegi jirnay ma isu yimaadeen saddexdiiba maanta way wada joogaan waayo marka horeba sudusku kama bato maxay saddex jeer kama bato labada farad ee soo noqnoqda ee hal masalo laba ka mid ahi soo geli karaan waa nisfiga iyo iyo suduska nisfiguna laba kama bato suduskuna saddex kama bato saddexdiiba waa joogaan marka waxaa muhim ah hortu marka hore bal dhisiddu ha kuu dambaysay dhisiddu waa iska min baab ilwasaa'il saa doontaad waxu dhisi kartaa adaaba intaad taahid xisaab baan aqaanaa qalinka iskala soo bixi doono oo meel kale ka wareegi karaa laakiin muhiimaddu waa inaad garataa shaksigu muxuu leeyahay markaad tahid shaksigu waxaasuu leeyahay sida loo dhisayaa wax culus maaha haddaba iminka dhisidii baynu gelaynaa sida loo dhisayo waa baabkii xisaabta laakiin dhaxalkii siduu u dhan yahayba jeebkiinu ku jiraa waa haysaa wlilxisaabi in tarun muxasila faاstakrij sabca اlusuula أwala wain tarum haddaad rabto oo aada raadinayso lilxisaabi xisaabtii ama muxasilan haddii aada rabto dhe inaad soo xasiliso wain tarum haddaad rabto oo aada dalbayso oo raadinaysid muxasilan inaad soo xasiliso lilxisaabi xisaabtii fii baabi alfaraa'id haddaad rabto inaad soo xasiliso fastakhrij la soo bax oo waxaad raadisaa inaad la soo baxdo asabca alusuula sabcada toddobada asal la soo bax awalan u horeyn toddobada asal ee masaa-isha lagu dhiso la soo bax fa innahaa iyadu toddobadan asal qismaani laba qaybood weeye yaa khaliilu saaxiibow waa laba qaybood alaaatun saddex minhaa usuusha ka mid ahi allatii tacuulu tii cawlmaysay weeye saddex usuusha ka mid ah toddobada asal waa tacawlanta halkan wuxuu rabaa inuu kuu sheego inta inaan tarkiibkaba wakhti badan isaga qaadin aan kuu bal isku daya horta inaan wax badan ka khulaaseeye eh wuxuu rabaa inuu kuu sheego masaa'ilka toddoba asal baa jira oo la isla waafaqsan yahay oo lagu dhiso oo markaad masalo dhisayso toddobadaa la rabo inaad asal ahaan ku dhisto haddaad ka badiso ciiboobi maysid laakiin oo khada' sanaaciyaad ku dhacaysaa macnaa gef sharciga ku dhici maysid khada'un fi sharci maaha waa khada' sanaaci ah farsamo ahaan baad u gefsanta oo markiiba faradiintu waa ku dhaliilayaan laakiin yeelkadeeda sharciga kumaad gefin weligood ba ha ku dhaliilayaan oo muhiimaddu waa inuun waa isaalu lxaqi ilaa dawiha dadkii xaqa lahaa inaad siisun baa lagaa rabaa meesha doontaba ka soo wareego tusaale ahaan haddii lagu yidhaahdo masalan laba qofoo labaduba nisfi leeyihiin baa isu yimi maxaa ugu yaree labadaba ay nisfi ka helayaan tirada ugu yaree aan jajabna gelin jajabkana waa la iska ilaaliyaa baabkan marka la joogo tirada ugu yar ee nisfi iyo nisfi leh dee waa labo tiro ka yar miyaa garanaysa muhiimaddu waa inaad tiradaa ka ku dhisto usuushan laguu sheegaya la dhisayaa waa inaad tirada ugu yar soo saari karto ee qof kastaaba wixiisa ehlufaradku ka helayo casabadu maaha ehlufaradku ka helayo haddii laakiin waxa weeye oo farad ahaanna uga helayo haddii hadhow ashkhaasta loo eego oy ashkhaas ahaan u qaybsami weydo tasxiix baa la yahdaa laakiin farad ahaan tirada ugu yar taxsiilu aqalu cadadin yakhruju markaa masalan saaxibu lfardi fardahu bilaa qasrin oo uu ka baxayo cidda masalan farad kale faradkiisu iyadaan wax jajabagelin hadday furuud dhowra yihiinna waa la mid iyadaan wax jajabagelin marka imika markaynu nisfi rabno labaynu ku dhisaynaa kanna qori baynu siinaynaa kanna qori khalaas kala dhaqaaqa baynu odhanayna hadday masalan zawj iyo ukhto shaqiiqa ama liaba isu yimaadaan saasaynu odhanayna haddaad laakiin khilaafto afar ku dhisto t war afar ka dhig oo midba laba u dhiibto ama lix ku dhisto oo midba saddex u dhiibto waxa weeye sharciga kumaad gefin oo ma gefsanid cid ku odhan karta sharciga waad ku gefsantahay ma jirto laakiin khada' sanaaciya baad ku dhacday cinda markaa faradiyiin gef farsamo ahaana baad gashay khalad farsamaad ku jirtaa waxa lagu odhanayaa adoo heli karaya laba u qaybi afar u qaybi waa maxay maxaa kugu kalifay inaad tirada afar gaadhsiiso waa lagula yaabaya inaad dhaxal yaqaan ahayn baa lagu arkaya laakiin yelkadeeda sharciga kumaad gifin haddaad intaad afar ka dhigto midbaa laba u dhiibto laakiin markiiba waxaa lagu odhanaya ni farsamadaadu waa maxay adoo laba heli karaya ayaad intaad dad isugu yeedhay tidhi afar ka dhiga xoolaha maxaa kugu kalifay laba meelood igu qaybiya maa tidhaahi ila iyadaa ka dhowey marka horta waxaan loo yaqaano usuushu ama usuulul masaa'ilka iyo xisaabtan la sheegayaa ila xisaabta caadiga ahayd dhigan mayne waa xisaab usuusha masaa-isha iyo tasxiixeeda lagu soo saaree ta noocaasiya wey marka haddaba dadkii aan dib ugu noqonno dadku maxay ahaayeen intaasi waa iska miaal hordhac ahe casaba iyo ehlu farad bay ahaayeen sooma waaya hadday dadka aad wax u dhaxlaysa casaba noqdaan balse casabadaasi aanay ahayn baabkii walaaga cadad ru'uuskooda loogu dhisaa dadkan aad wax u dhexlaysaa hadday casaba noqdaan ama lidakari mislu xadul unhayayn ha ku qaadanayeen ama rag simanba ha noqdeen oo dhadigba kuma jiro cadadu ru'uuskooda lagu dhisaa inta marba tiradoodu tahay hadday ku yidhahdaan shan walaala a baanu nahay shan madax ka dhiga baa la yidhahdaa badooda lama galo mar hadday casaba yihiin hadday ku yidhahdaan labaatan baanu nahay war labaatan uga dhiga wey waa tirada madaxyadoodunbaa la tiriyaa haddii dhadig ku jirana dhadigana midh baa loo tiriyaa labkana laba madax baa laga tiriyaa oo labkana laba madax baa la tiriyaa maadaamay arrintu tahay lidakari milu xadi lunhayayn ka dhadig xale kalabi wuxuu leeyahay dheefta laba dhadig oo kale maadaama la yidhi kalab laba u tiri laba madax ka dhig inantana madax ka dhig oo wixii dhadigana hal madax u tiri marka dadkaad wuxu dhisaysaa hadday casaba noqdaan oo casabatu nasab yihiin waxa weeye waxaa loogu dhisaa cadad ru'uuska marba tiradoodu intay tahay wey aslu masaladoodu waa taa tasxiix iyo si kastaba intaasi kuugu ururaysa tasxiix xitaa uma baahna sheekadoodu waa dhammaato tasxiixu wuxuu geli doonaa waa farad qura ama casabo farad la joogta waa labadaa jeer ama waa dadka wax ka jabayaan waa farad ama waa farad iyo casabo wada jooga oo kuwii casabada ahaana waxaa ka jabinaya dee cadad ru'uus looma tirine baaqi bay sugayeen iyo wax la mida baaqigiibaa u qaybsami waaya laakiin haddii arrintu ay casabo qura tahay oo aan weli aan ahayn qoladii walaaga cadad ru'uuskaa la eegaa hadday waxa weeye qolada walaaga tahay iyadu waa ka duwan tahay oo walaagani marba waa shakhsigan catiiq ahee la xoreeyey ee ay dhaxlayaan ila walaagu waxay dhaxlaanoo qura maxay ciday xorayn ku leeyihiin ila nasab kale kama dhexeeye xorayn ciday ku leeyihiin marka qofkan la xoreeyey ee hantida lahaa markay dhaxlayaan iyaga lab iyo dhadig looma eego waayo gabadha muctiqada ahi labkay la mid tahay labyo dhadig iyaga looma eego ee waxaa la eegaa qofba intuu xoreeyey oo asalu masaladooda ma sheegi kartid ee waxay ku xidhan tahay qofba intuu xoreeyey waxaa laga yaabaa qofkan la dhaxlayo inay saddex qof xoreeyeen midig gabarh tahay oo ay tahdo barh baan lahaayoo barh baan xoreeyey markaa dhaxalkii maanta iyadu barh bay leedahay midninana halkan uuse soo taagaya aniguna saddex meelood meel ahaan baan xoreeyey haye fariid mid kalaa imanaya anna lix meelood meel ahaan baan xoreeyey sidaasibuu addoonkii ku dhan yahay xorayntiisi xoogaa hantiyana waa leeyahy dee masalada lix ku dhisoo ile waxaad nisbadii waxaad ka dhistay midba wuxuu lahaa moogta intaad lix ku dhisto waxa weeye gabadha waxaad siisaa badh le addoonka barh baan lahaayoo xoreeyey dhaxalkiisa barsii kan waxa weeye le saddex meelood meel ahaan baan xoreeyeyna waxaad siisaa labo waa uluskii waa intuu xoreeyey kan lahaa lix meelood meel ahaan baan xoreeyeyna qoriga hadhaysiiya oo xataa adiguna lix meelood meel ahaan baad leeda marka baabka walaagu isagu iminka maba hayno waqti iskaga lumin mayne isagu meeluu tiradiisu kusoo oodantaba maleh waxaa laga yaabaa in toban qof isugu yimaadaan catiiqaah oo midba yidhaahdo waxbaan lahaa midba qadar yar sheegto oo yidhaahdo maalintii la xoreynayey laba kunoo dollar baa la yidhi ama saddex kunoo anugu boqol dollar baan ka bixiyey midna kana yaada anna intaasaan ka bixiyey kana yaana int wuxuuba dabeedna ay qasanto waa suure oo hadhow dhaxalka si kale noqdo markaas aawadeed baynu leenahay kuwa walaaga kuma jiraan iyagu waa baab gaara inaga dhaafiyada laakiin hadday casabatu nasab joogaan cadad ru'uuskooda ku dhis masalada markaad u dhisayso hadday iyagoo quran yihiin haddii ay lab iyo dhadig isugu jiraanna hablahana madax qura u tiri inamadana laba u tiri mar layba cadad ru'uuska noocaasa ku dhis ka gudub ehlu faradka markay soo gaadho ehlu faradku iyaguna laba xaalay yeelanayaan inuu farad qura yahay iyo in faradku tacadudo waa labadaa midu haddii faradku mid yahay oo hal qof oo ehlu faradoo qura jooga dadka kale waa iska casabo qofkaa ehlu faradka ah faradkiisa ku dhis masalada hadday zawja joogto rubuceeda ku dhis mar haddaan cidiba wehelin kale ama umunkeeda ku dhis haddii ka weheliyaa manaa cid kaloo ehlu farad haddaan hadduu ka weheliyaa casaba yahay sida inankeedii oo kale waxba kaama qoseeyaan intaad sideed ku dhisto inanka ama dhowr inan hadday yihiin war toddobadaa qori baa idii hadhaaya qaata dheh hadhow hadday u qaybsami weydo oo ay toddobada u qaybsami weydo wax loo yaqaana tasxiix ansixin la yahdaa baynu samayn doonaa taana waxaynu odhan doonaa akhiritaanka waaba ka maarmi doonaa haddaynu doonno waddo kale aynu ka wareegi doonaa bal hortu intaasun ila fahm hal farad hadduu joogo qofkaa farad kale faradkiisaa lagu dhisaa ama saaxibu nisfi ha noqdo ama saaxibu ulus ha noqdo ama uluaan ama rubuc ama sudus ama umun kuu doonaya ha noqdo markaa furuudaa lagu dhisayo imise asal baa kaaga soo baxaya toddobadii asal shan baa kaaga soo baxaya lixdii farad shan asal bay yeelanayaan waayo mid kastaba hooseeyihiisaa la qaataa hooseeyaha maqaamaadkaa la qaataa nisfigu soo hallabeed maaha labada qaado ulusku waa hal saddexeed saddexda qaado ulusaankuna waa la mid oo isaguna waa saddexdo haddaanad hooseeyo iyo jajaba u eegina tidhaahi tirada ugu yaree uu ka baxona sidii marka hore aynu nidhi iyaduna waa sidaa oo nisfi tirada ugu yaree uu ka baxee bilaa jajabka ahi waa labo ulus iyo uluaan labaduba labadaa farad waa isku hal asale labadaa farad mid kastaaba tirada ugu yar ee laga helayo ulus ama uluaan waa saddex tiro badan lama rabe ta ugu yare waa intaa rubuc tirada ugu yaree laga helaya waa afar ee rubuc caadiya aad ka helaysaa baaqigana ka tegaysaa sudus tirada ugu gaaban ee ugu yar ee sudus laga helayaa lix meelood meelaha waa lixda umun tirada ugu yaree laga helayaa waa sideed marka halkaa shan asal baa kaaga soo baxaya laba saddex afar lix iyo waxa weeye sideed oo shantaa oo lixdii farad labaa isku asal noqday oo ulu iyo uluaan shiikhuna uluaanka wuu iska xadfi doonaa isagoo noocaa raacaya inkastay fiicnayd inuu sheego oo halkaasi naqdin ku noqon karto misna gaabin isagoo uga jeeda daraaddeed ulusaan mabuu sheeginba halkan markuu marayo wuu iskaga aamusayba maxaa yeelay uluskaa ku filan oo uluska maqaamku ka baxo oo saddex ah ayaa ulusaankuna ka baxaya marka shantaa asal markay halhal yihiin shantaasaa kuu soo baxaya waana suura inay kuwo kale ku lamaan yihiin oo macnaha halhalku shardi maaha halhalku shardi maaha laakiin markaynu midhmidhba ka dhigno inagu shan asal baa kuu soo baxaya oo lixdii farad ka soo baxay sow shan ma haysaan labada kale iyagu kuu soo bixi maayaan ilamaa in faradyo kulmaan mooyaan waa asalka labiyo toban iyo asalka afar iyo labaatan toddobada asal baa laisla ogolyahay waa laba saddex afar lix sideed labiyo toban afar iyo labaatan toddobada asal waa mujmac calayha waa lagu ijmacsanya in masaa'ilka lagu dhiso marka koobaad laba asaloo kale waa laysku khilaafsan yahay laakiin sida saxda ah waa usuul jirta baabka jadwal ikhwa oo quraanay qusaysaa baabkaa quray qusaysaa waa asal la yidhaahdo siddeed iyo toban iyo asal la yidhaahdo lix iyo soddon siddeed iyo toban iyo labanlaabkeed oo lix iyo soddona labadaasi sida saxda ah tasxiix ma aha ee waa asal jira waa usuul jirta wey waayo asalkeedaba usuusha waxaa laga eegaa haddii waxan aad dhisayso furuudda u qaybsankeeda aad ka eegto asal buu noqonaya xagga furuudda cidda ku qaadanaysa aadaan eegin oo maalan siddeed iyo tobanka oo kale waa masale kasta oo sudus leh iyo thulusulbaaqi dabeedna waxaad isweydiinaysaa tirada ugu yar tirada ugu yar ee laga heli karo sudus iyo ulusulbaaqi waa imisa mar haddaanad cidda ku qaadanaysa eegin oo aanad ashkhaas eegayn ee waxaad eegaysaa farad ay tahay wixii ku dhisma waxaa la yidhaha ta'siil waxaad isweydiinaysaa adaan odhan suduska yaa leh iyo yaa ku qaadanaya ma hooya ma aabba ma awowba adaan badba gelin markaa lagugu yahdo warheedhe waxaan u baahannahay tirada u yar ee sudus saxiixana leh ulusulbaaqina leh bal tiradaa noo dhisniyo dee siddeed iyo toban bay noqonaysa marka waxaad arkaysaa inay asal tahay ta'siil tahay cinda xudaaqi alfaradiyiin asal weeye sababkuna waxa weeye marka dhinaca laga eego oo markaad siddeed iyo toban suduskeedu waa saddex shan iyo tobanka hadhayaana maxay leeyihiin ulu saxiixa oo shan baa ulusulbaaqigana noqonaysa dhag markiiba wataa soo baxday laakiin tiro ka yaroo aad labadaba ka helaysaa ma jirto haddaan kugu idhaahdo meel sudusna ka baxo ulusna laga helo sheeg ma helaysid sideed toban wax ka yar wixii kale way ka badanaya tirada ugu gaabani waa taa haddii saasoo kale maalan ulus iyo maalan ulusulbaaqi iyo rubuc iyo sudus lagu weydiiyana lix iyo soddon meel ka yar ka heli maysid marka waa laba asal waxba se iminka isagu muusi badooda muu gelin uu iskaga aamusay maadaamuu rabo hadalka inuu soo koobo toddobada asal ee laisla waafaqsan yahay saddex baa cawlma saddex way cawlmaan waxa weeye afarna ma cawlmaan haddaba cawlow maxaa tahay de cawlku waxa weeye waa naqsi inuu ku yimaado sihaamta xale cafwan naqsi inuu ku yimaado ansaabta iyo nasiibiyada la helayo ziyaadana ay ku timaado sihaamta taa macnaheedu waxa weeye furuuddii aynu soo aragnay waxaa jira qayb kulmaya xisaabtuna aanay u qaybsamayn qayb kulmaya oo qofba waxaa leeyahay marba dacalkaad ka bilowdana qofka kale ka dhammaanaysaa way kaa walaaqmaysaa masaladiiba tusaale ahaan masala waxaa isugu yimi maalan zawj saygii gabadha qabay iyo maalan ukhtaani shaqiiqataan ama liab labadaasoo qura hadday isu yimaadaan aanad cid saddexaadba u raadin waxa weeye masaladoodii kuu soo bixi maysa way kaa cawlmaysaa oo qof baad marba wax ka waa'aysa oo qofna wuxuu kaa doonayaa nisfi xoolaha barhkii qofna wuxuu kaa doonayaa uluaan labana dee xooluhuna haddii nisfi la qaato nisfi waa hadhaya ulutaankii way ka yarta haddii uluaanka aad ku horaysana ulus baa hadhayo nisfi maaha dabeedna masaladu way kaa qasmaysaa kii kastaaba aniga igu bilowbu qoray aniga igu bilowo ka kale gidaarka jiirsii may suuro gelaysaa waayo xoolihii nisfi iyo uluaan ma wada yeelanayaan ta noocaasi abaa cawl la yahda oo nuqsaantii waa inay qof kasta gashaa oo sidii dadkii deynka lahaayoo kale aad ka dhigtaa dadkii deynka lahaa ee qofkii mufliska ahaa qaanabayay oo kale dariiqadoodii waa inaad marisaa oo haddii masalan qolo tidhaahdo qofkan waxaanu ku leenahay toban kun oo dollar wuxuu haystaabana shan kun yihiin tobanka kunna midna wuxuu leeyahay masalan afar midna lix de saaad ugu qaybin lahayd uun shantaa tobanka shantaa kun saaad ugu qaybin lahayd uun tanna u qaybi qof kasta waa inaad nisbo ahaan ku siisaa bercentage waa inaad ku siisaa tanna waa bercentagekii oo waxaynu samaynaynaa waxaynu odhanaynaa masaladii masalan lix qori baynu ku dhisanaa ti imika aynu dul taagnay dabeedna waxaynu odhanaynaa kan markaynu isnaana saddex u dhiiba saddex baa hadhaya oo nisfi ah imise markaa ay leeyihiin qolada uluaanka lahayd afar soo maaha dacalkaa doontaba ka bilowoo hal qori baa kaa dhinmaya markaa marba waxaa dhinmaa la kordhiyaa soo masaladu lix qori ma ahayn qoriga dhinmay ku kordhi toddoba qori ka dhig wa bihaa tacuul dheh halkaasay u cawlantay dheh qofnaba wixiisii oo caadiya ha siinin markuu zawjkii kugu yaado nisfiisii saddex u dhiib hadeer saddex nisfi maahay saddex iyo bar baan lehay war ukaadi bar lahaan barhkii wax kalaa helay ukaadi saddex qura u dhiib wa xataa waa nisfi caa'il ah waa nisfi cawlan weeye nusqaan baa gashay ukaadi hablihiina markay kugu yaadaan uluaanka iyagana sii afar u dhiib markay ku yaadaan shiikhow uluaan maaha waa runtahay laakiin waa caa'il waa uluaan caa'il ah hayna waalin ina kala dhufadhe cawlka laguu sheegayaa waa sidaa gebigiisuba waa intaa dadka ay u qaybsami weyday tirada ka dhimantay dusha kaga dar korka kaga kordhi korka markaad kaga darto u kala dhiib intaasi waa waadix baan u malaynay wakhti badan yaynaga qaadanina haddaba aan eegna wadaadku siduu u galo welilxisaabi in tarum muxasilan wa in tarum haddaad rabto oo aad raadinayso muxasilan inaad soo xasiliso lilxisaabi xisaab fastakhrij la soo bax asabca alusuul toddobada asal la soo bax awalan u horayn fa innahaa iyadu usuushu qismaani laba weeye qaybood yaa khaliilu saaxiibow alaaatun saddex minhaa ka mida allatii tacuulu tii cawlmaysa wey saddex asaloo toddobada ka mida ayaa cawlku gala afarta kale ma galo waayahe bal haddaba dhismahooda saan u dhisayaa horta bal intaanan cawl gaadhin cawlka dhismaha ka horeeyo tasiilkaa horeeya tasiixuna waa dambeeya iyo marka cawlistu labaduba oo isaga laftiisa cawlku waa nooc ka mid ah tasiilka laakiin marka dambe uu kuu muuqanaya fa situ lix taraa waad arki lidsudsi xaalay u sugnaatay makhrajan ay min jihat lmaqraj xagga bixitaanka iyo makhraj ahaanta waxaad arkaysaa oo ogaanaysaa inay u sugnaatay maxay suduska sudus ama waxa weeye farad kaloo ka hooseeya hala socdo oo aan bedelayn ama baaqi hala socdo sudus wixii ku abtirsadaa sudusku lix buu ka baxaa fa situ sitadu tara waad arki oo waad ogaan lisudsi xaalay u sugnaatay makhrajan makhraj ahaan wadicfuhaa sitada labanlaabkeedu jaraa waa socday lirubci xaalu u sugnaaday rubuc oo maca ulusin ulus la jira dicfigu waa lixda labanlaabkeed waa labiyo toban lixda labanlaabkeed oo labiyo tobanana waxa weeye isaguna wuxuu ku soconayaa rubuc ulus la jooga aw sudsin ama sudus la jooga labadaa mid ahaan wey aw sudsun ama sudus la jooga wuxuu ku soconayaa rubuc oo maca ulsin aw sudsin aw maca sudsin jooga rubucu hadduu ulus la joogo tirada ugu yaree rubucna laga helayo ulusna laga helaya waa labiyo toban labadoodaa sooda la ysugu dhufanaya hadhow qaabka la ysugu dhufanaya dib bay inooga iman labadoodaa la ysku dhufanaya waa labiyo toban dabeedna uluskiina waad helaysaa suduskii muxuu ahaa rubuciina waad helaysaa waa kaa hadday lix iyo isu yimaadaan rubcna oo lixduna waxa weya suduskuna lix buu ka baxayey rubcuna afar buu ka baxayey afar iyo lix markay isu yimaadaanna mid baa la kala barhaya ta kale lagu dhufanaya waa labiyo toban iyaduna wa dicfu dicfiha labanlaabka wa dicfu dicfiha markaa lixda labanlaabkeeda labanlaabkii waxa weeye afar iyo labaatankii dicfiga lixda dicfigeedu macnaha dicfiga lixdu waa labiyo toban dicfigeeduna waa afar iyo labaatan waaye ataa waa yimi makhraju sudsin sudus makhrajkii isagoo abuu yimi oo maca umnin umun la jirkii jooga yaa fataa wiilow sudus iyo umun hadday isu yimaadaanna mid kala badhooto kale ku dhufo waa afar iyo labaatan xisaabtan aynu leenahay mid kala badh oo ta kale ku dhufo isagaa hadhow dib ka keeni doona markuu uu jajabka gelaye asalkeedaba sow usuushii shan kuma soo ururin hadhow markaad usuusha qoranayso markaa nisfi lagu yaa labaad qoranaysaa sow usuushii kuma soo ururin shan lambar ulus iyo ulusaanna saddex umaad qoraysaa kii lagu yahdaba waxa weeye shantii lambar oo ahaa labo saddex afar lix siddeed shantaa faradyada isu yimaadaa hadday isku mid yihiin labada faradee isku midka isu yimin jirayay ahaayeen nisfiga iyo iyo sudus hadday isku mid noqdaan oo isku makhraj noqdaan ama ulus iyo uluaan oo maanta iyaguna isku makhraja iyagana ka dhig maadaamaynu ulus iyo ulusaan isku gaabinay iyagana ka dhig oo maanta ku saddexee markaad baabkan joogto maxaa yeelay waxaa kuu iman kara walaalihii laomka ahaayoo ulus leh iyo akhawaadkii shaqiiqaadka ma le abka ahaayoo uluaan leh markay isu yimaadaan ee midna yihahdo ulus baan le midna uluaan waa isku mid dheh markaa laba tiroo kastoo isku mid a hal midh qaado haddii laba qofoo nisfile meesha joogaan laba qura qoro waxba labada nisfi uma baahniye labada midh ahaanu qaado oo ku dhis labada tiree isu yimi ee isku midka ah mid ahaan qaado aslu masalahana sidaa ku samee taa waxaa la yidhaahdaa tamaaul baa la yidhahda tamaaul dib bay ka iman keeni doonaa tamaaul waa laba faradoo isu dhigmaya mid baa la qaataa oo wax lagu dhisaa hadday labada tiro aanay isku mid ahayna kala duwanaadaan hadday isu qaybsamayaan qayb saxiixa oo isdhammaynayaan ta weyn qaado tadaakhul baa la yidhahdaa ama tanaasube ta weyn qaado waxaa leeyahay cafwan me tadaakhulka ta weyn qaado tanaasubna mar waa loo isticmaalaa isbao saasuu isticmaali doonaa ta weyn qaado tadaakhulkana ta weyn qaado tusaale ahaan waa qof nisfi leh iyo qof sudus leh ama rubuc leh ama umun leh intaba miyaanay labadu dhammaynayn qisma saxiixa u qaybsamay haddaad laba u qaybiso afarna waa laba laba laba ku dhufa waa afar afar afar ka jar waa eber eber baa soo baxay way isu qaybsamaysaa qisma saxiixa haddaad laba iyo saddex lix isu qaybisana waa saddex iyo saddex waa isu qaybsamaysaa qisma saxiixa si saxa iyadan waxba hadhin bay qaybsamaysaa oo bilaa hadhaaya afartuna waa la mid sideeduna waa la mid oo kale haddii labada tiro ishoosgelayaan oo tayari taweyn dhammaynayso taweyn baa lagu dhisaa markaad doonaysa asalka inaad samayso haddaanay labadoodu isdhammaynayn laakiin tiro ka yar baa labadoodaba dhammaynaysa marka dhismaa la joogo waxa weeye marka hadhow tasxiixa la joogo kelmad kaleynu ku daraynaa waxaynu odhanaa tiro ka yar ama tayar leeg oo macnaha ayaynu odhan doonnaa hadhow tadaakhul kasta waxa weeye waana tawaafuq baynu odhan doonnaa oo hadhow nooca marka tasxiixa si yaroo kaleaynu u dhaqmi doonaa lakiin markaynu iminka dhisayno tiro kasta oo aan labadoodu isdhammaynayn laakiin tiro ka yari dhammaynayso tiradaa ka yar intaad mid ahaan u qaybiso waxa ka soo baxa ku dhufo ta kale oo kaamila haddii kale markaad dhismada joogto waxaad iska odhan kartaa mid kala badho ta kale ku dhufo saa haddaad tahidna waa caadi laakiin cibaaradan waxaan u yaro diidayaa hadhow markay tasxiixa joogto masaa'ilka la ansixinayo ee dambe ee dadka qaarkood ay u qaybsami weydo cibaaradaa waa laga guuraya markaa waxaa kuu dhaanto marka horeba cibaarada loo guurayo inaad adeegsato oo tidhaahi tirada labadoodaba u qaybsamaysee ka yar mid u qaybiyo wixii ka soo baxata kaloo kaamila ku dhufo saasaa ka wacan innagoo awoodi karna inaynu nahno mid kala badhoo ta kale ku dhufo laakiin mid kala badhoo ta kale ku dhufo qaacida mudarida baanay noqonin hadhow bay jabaysaa marka muddo la socdo laakiin tani weligeed kaa jabi mayso oo tusaale ahaan afar iyo lix waxaa yimi qof sudus leh iyo qof rubcu leh baa isu yimi afar iyo lix miyay isu qaybsamayaan waa maya isma saxiixaa isu qaybsami maayaan jajab baa gelaya waxaynu rabnaa labadooda labadoodaba tirada ka yare u qaybsamaysaa waa labo labaa labadoodaba dhammaynaysa labadaynu mid ahaan u qaybinaynaa qismadaa wixii ka soo baxaynu takaloo kaamila ku dhufanayna afarta u qaybi labada waa laba sowma labada lixda ku dhufo waa labiyo toban asalkii waa kaa ama labada u qaybi lixda waa saddex saddexda afarta ku dhufo waa isku mid waa labiyo toban khalaas dhismadii waa taa haddaanay labada xisaabood waxbaba ka dhaxayn sida laba cadadoo kastoo isku xiga waa tabaayun baa la yahdaa sida laba tiroo isku xiga inay yihiin sida saddex iyo afar qof ulus leh ama uluaan iyobaa isu yimi qof rubcu leh markaasoo kale maxay noqonaysaa sidoodaa la ysugu dhuftaa haddaan labada tiro isma leeka isdhammayn maayaan waa tadaakulkii tiro ka yaray labadoodaba dhammayn mayso waa tawaafuqii intaa midna maaha waxbaba kama dhexeeyaan hal mooyaane oo asalma doorsho ah mooyaane wax kaloo u qaybsamayaaba ma jiraan oo qismo saxiixa u qaybsamaya maxaa la samaynayaa markaa labadoodaa la isku dhuftaa hadduu qofna rubcu leeyahay qofna leeyahay masalan ulus saddex iyo afar bay ka baxeen soo maa labadooda isku dhufo labiyo tobankaa ku dhis qismadii qaabkii loo dhisaya usuusha waad iga haysaa wadaadkuna ha sheego isaguna aan uga baxa daba isaga fa haadihi fa haadihi ay fa haadihi lusuul usuul saddexa buu inoo sheegay moogta usuushaa iyada ah alcawlu cawl calayha yadkhulu ay yadkhulu calayha wuu gelaya cawl baa gelaya cawl baa gelaya inkaurat goormuu gelaya inkaurat waa markay badato furuuduhaa furuudeedu yaa rajulu wiilo ninow ninow markay badato buu yidhi furuudu ayuu gelaya hadday laakiin furuudu koobantay weligii geli maayo oo fa tantahi way gaadhaysaa asitatu lixdii waxay gaadhaysaa fiihi ay filcawli cawlka waxay ku gaadhaysaa tatraa si isdaba joogta oo israacsan waxay ugu gaadhaysaa shafcan tiro witir ah xalay tiro buuxda oo dhabana iyo wa witran tiro kisi ah oo haldheeri leh waxay ku gaadhaysaa ilaa casharatin toban intii ka abay ku gaadhaysaa lixdu waxay cawl ku gaadhaa afar jeer bay cawlmaysaa toban bay ku soconaysaa waxay u cawlmaysaa toddoba waxay u cawlmaysaa sideed waxay u cawlmaysaa sagaal waxay u cawlmaysaa toban toban ka gudbi mayso abadan toban ka gudbi mayso marka kolley hadalka maadaamaaynu iska ururinayno intaba kolley kutubta shuraaxda ahi miiaaladeeda weydii keenayaane dee halkaasuun afarta jeere ay cawlantayba halkaa ka eeg oo marba tiro ay ka jabtay keen markii hore maxaynu keennay iyadoo toddoba cawlantay sooma oo masalan zawj iyo laba habloodoo likayrilum ah waa tii u cawlantay toddobada haddaynu ku dari lahayn hooyana sideed bay u cawlmi lahayd dee weligaaba halkaa kala soco marba qof ku dar hawl bay leedahay haddaynu hooyo ku dari lahaynna sideed bay u cawlmi lahayd oo waxa weeye hooyaduna sudus bay yeelan lahayd deedna qori kalaynu ku dari lahay marka iyaduna qorigeedii weydo ayaynu dusha kaga darinahay ille waynagay nidhi marba tiradaad weydaabaad kordhinaysaa marba tirada aad weydo ayaad kordhinaysaa maalan maxaa la yidhaahdaa haddii qof ulus leh iyo qof uluaan leh iyo masalan qof maxaa la yidhahdaa nisfi leh intaasi isu yimaadaana halkay u cawlmaysaa waayahay bal aniga laftaydu aan iska hubiyo halkay u cawlmaysa aniga laftaydu waa miaaliyun iminkama hube qof wuxuu leeyahay wuxuba horta waxay ku dhismaysaa soo maaha lix waa ulus iyo uluaan iyo nisfi oo laba ah iyo sudusoo lixa wuxuba waxay ishoosgelaysaa moogta dacalkaad ka bilowdaba haddaad xitaa dacalkaad kaga soo qabataba waa sudusun oo hadday tiradu markii hore waxaana idinku baraarujin haddii furuudu ay ka badato labo ile labaun baan idinku khatimaye ilaa shan farad bay isu iman karae hadday ka badato waxa weeye dacaluunbaa laga bilaabaa dacalkaa doonto dabeedna waxaa lagu eegaa afartaasuun bes hadday iminka waxa weeye saddex oo suluska iyo ulusaanka saddexdaa qura ka dhig labo iyo lix soo maa dacalkaa doonto ka bilow labadiiyo saddexdaba isu keen haddaad doonto waa im maxay yihiin tabaayin soo maa isku dhufo waa lix lixda lixda ula tag waa tamaaul mid ahaan qaado haddaad saddexda iyo lixda isu eegtana waxa weeye waa tadaakhuloo taweyn qaado sitadii aad sidato labadana ula tag waa tadaakhuloo taweyn qaado weligeedba lixun bay ku dhismaysaa dacalkaa doontaba ka soo wareeg dad aggan kaga bilow dad agga meeshaa doonto ka bilow waa isku mid markay sidaa tahay maalan masaladii lix ku dhis sow lix maaha qofkii lahaa nisfi baan leehay waxaad siisaa saddex qofkii lahaa uluaan baan leehay midh baa kaa maqan dheh saddex kuraynu haynaa soo maa midh baa kaa maqan kii lahaa ulu baan leehaynaa waxaa taada labadaadii maba hayno waayahay allahu abar labadaydii laba waa lawaa midh iyo labadaana suge waa saddex hooyadii markay tahdo waar waa sidee adna midhkaagii lama haya dheh afar baa maqan soo maaha wataa tobankii waa cawlantay marba intay cawlantaa un baynu eegaynaa waayo afar lambar baynu la'na afartaba ku kordhiyo toban gaadhsii laakiin tobankaa marnaba kama badan karto weligeedba waaya wa dicfuhaa lixda labanlaabkeed yacuulu waa cawlmayaa witran tiro isdheer buu cawlmayaa isagu tiro kinsi oo qur uu cawlmayaa lisabcata cashar ilaa sabcata cashar ilaa toddobiyo toban intii lagala gaadhayo isagu tiro kinsi unbuu cawlmayaa tiro haldheeri leh waxaanuu gaadhayaa toddobiyo toban markaa saddex jeer buu cawlmayaa saddex iyo toban shan iyo toban iyo toddobiyo toban waa saddexdaa jeer wey mar kale ma cawlmayo wa dicfu dicfihaa labiyo tobankaa labanlaabkeedu oo waa imisa waa afar iyo labaatan soo maaha biumunih intashar intashara isagu wuxuu ku faafay biumunihi sideed meeloodkii macnaha hal marunbuu cawlmayaayo halkaa marna umunkiisu cawlmaya afar iyo labaatan umunkeed waa imisa waa saddex sooma afar iyo labaatan umunkeed sideed meelood meel ahaanteed waa saddex qori saddexdaasunbuu ku cawlmaa isagu bes mar kale cawlmi maayo halkaa marbuu cawlmaa oo afar iyo labaatanku waxay noqotaa toddobiyo labaatan markay cawlmayso mar kaloo ay cawlantaa maba jirto intaasunbuu isagu arrinkiisu noqonaya waaya dee khalaas cawlkiina waa inaga dhan yahay ile hadalka inaynu faahfaahinno ma doonayno moogta oo haddaynu sii gallo dee wakhtigaa inaga lumaya hal faa'iido uun ayaynu raacinaynaa intaasi waa iska waadix baan u malaynaya hal faa'iidaynu raacinayna faa'iidadaasi waxa weeye markan wax cawlmayaan meydadku maxay kala yihiin markan cawlku gelayo oo cawlkii muxuu galay situn wa dicfuhaa wa dicfu dicfihaa waa lix iyo labanlaabkeed iyo labanlaabka labanlaabkeed saddexdaa faradun buu galaa bis maadaamuu intaa galo amwaaddu maxay kala tahay haddaynu baabku sharax badan buu cawlku u baahdaayo kala wada duwan iyo khilaafkii saxaabada ka dhexdhacay hawshiisu way badan taha laakiin wakhtigii baa inagu cidhiidha ah marka waxaynu uun min baab ilfaa'ida ka dhigaynaa toddobadaa jeeree cawlku yimi lixdii afar jeer bay cawlanta labiyo tobanna saddex jeer bay cawlanta waxa weeyaan afar iyo labaatanna mar bay cawlantay waa sideed soo maa sideeddaa jeer meydku muxuu kala noqonayaa wadaadka la yidhaahdo ibnu haa'im raxmat ullaahi calayh kitaabkiisa alifiyaha ee waxa weeye kifaayat alxufaad kitaabkiisa la yaabka leh laba beyd buu ku sheegay oo wuxuu yidhi in caala sittatan ligayri sabcati falmaytu unha caksu dicfi sittati in yantahi cawlan wadicfuhu wafi hayran kilaahumaa yajuusu faktafi wuxuu yidhi incaala sittatan lixi hadday cawlanto haye ligayri sabcati toddoba wax aan ahaynna u cawlanto toddoba waxaan ahaynna u cawlanto falmaytu unhaa maydku waa dhadig buy maydku waa dhadig qasab maydkaasi waa dhadig buy hadday siddeed iyo sagaal iyo toban u cawlanto mas'aladu maydka dhintay waa dhadig falmaytu unha taasioo caksu dicfi sittati ah taasi waxay khilaafsan tahay buu yidhi lixda labanlaabkeeda in yantahi cawlan hadduu cawlkiisa dhammaysto oo hadduu toddobiyo toban gaadho waa cagsiga masaladanoo ilowba ilow maydkaasi waa lab maydkaa dhintay waa lab wadicfuhu labiyo toban labanlaabkeeduna waa la midoo afar iyo labaatan hadduu cawlmaba maydku waa lab weliba waa zawj saad arki doonto maydku waa lab wa fii hayrin intaa wixii aan ka ahayn kilaahumaa yajuusu faktafi mid kastaaba waa ku bannaan yahoo waa suuragale sidaa ku kaaftoon buuyi masalada gebigeediiba si yar buu inoogu dhiibay wuxuu yidhi lixdu markay afarta jeer ay cawlanto saddex maydku waa dhadig saddex maydku waa dhadig ta toddobaadna labadaba waa suuragal inuu dhadig yahay maydkuna waa suura inuu lab yahayna waa suura labiyo tobankuna saddexda uu cawlmo mid ka mid ah ilowba ilow maydku waa lab labada kalena oo saddex iyo tobanka iyo shan iyo tobanka ahayna kilaahumaa yajuus labadaba waa suuragal afar iyo labaatan cawlmayna ilowba ilow maydku waa lab taasina waa min baab ilfaa'ida waa iskaga sii tawasuc faa'ido badani kuuguma jirte laakiin waa uun markaad baabka rabto inaad isku yaro kala bixiso ayuunba wax kuu taraysa soo sidaa maaha waaya wa arbacun afar laa cawla fiiha cawl ma galo wa arbacun afar laa cawla cawl yakfuu ma raacayo fiihaa dhexdeeda iyada ma raacayo wax cawloo raacayaa ma jiraan afar cawl ma raacayo oo afartaasi maxay yihiin umnun umun cawl ma galo sideed baa cawlantay cidna kaa dhegaysan mayso bal weligeedba waa naaqis oo waxa weeye qayb baa soo hadhaysa oo cid la siiyo loo baahan yahay weligeedba xataa isma dhammaysan karto ilowba ilo waxbaa ka hadhaya wa rubcun rubcuna waa sidaasi leeg rubcuna isma dhammaysto weligiiba isma dhammaysto iska daa inuu cawlmo eh isma dhammaysanayo qayb baa hadhayso casaba u baahan oo meelaad geysa aad waa'aysa uma intaa kadibna ulusun ulus ulusku isagu inuus dhammaystana waa suure inuu naaqis noqdo wax ka hadhaanna waa suure laakiin ma cawlmayo isaguna nisfun nisfigu iyo wa nisfun nisfiguna saasi leeg wey nisfiguna inuu isdhammaystana waa suure oo laba qoloo qof oo nisfi leh joogaan inuu baaqi ka tago markaad qofkii nisfiga lahaa siiso barhkii kale aad cid la daydiyayso casaba u raadinaysana famaa baqiya ay taagantahay sheekaduna waa suure laakiin nisfi baa cawlmaya wax dhici kara maa famaraju nisfi min inayni ada famaraju nisfi nisfiga marajkiisa iyo halkuu ka baxaya hadaa wuxuu noqday min inayni labo waa labo wey wa ulusu uluskuna min alaatin buu ka ahaada uluskuna saddex buu ka baxaa waqad badaa waa muuqday dhab ahaane rubcun rubuc min arbacin afar xaggood buu ka muuqday isaguna waa afar wey xaaluu min arbacin ka ahaaday wa umnun umunna min amaaniyatin buu ka ahaaday umunkuna sideed buu ka ahaaday fa haadihi tanina hiya alusuulu ahaaniya tanna waa usuushii labaad ee aan cawlku gelay toddobadaa asal marka la sii kala guro asal ka mid ahi wuxuu noqdaa naaqis macnaa baaqi xoolaa ka soo hadhayo wuxuu noqdaa caadil oo caadila baa laga yaadaa baabkan marka la joogo caadil ayuu noqdaa mid isgoosanaya oo isdhammaysanaya wuxuu kaloo noqdaa caa'il toddobada asal mid ka mid ahay saddexdaba wuu noqdaa markuu doono baaqi casabe lala raadinayaabaa ka hadha markuu doono wuu isgoostaa oo midhba kama hadho istaqraqat ilfuruud baa la yahdaa markuu doonona wuuba gaari waayaado cawl buu noqdaa waa asalka lixda toddobada asal saddexdaba waxa noqda asalkaa quraa jira asalka lixdu waxa weeyaan waa naaqis waa caadil waana caa'il intaba way galaan asalka la yidhaahdo afar iyo sideed weligoodba waa naaqis weligoodba waa naaqis asalkaasina weligiiba waa naaqis oo inuu isdhammaystaa uu habeenkii xalay ahaayoo tegey waayo gebigiisaba waxaa isugu imanaya ama waa laba farad oo aan dhammaysan karaynin ama waa hal farad rubcii oo kale waxaa laga yaabaa nisfi iyo rubc inay isu yimaadeen markaad nisfiga laba siiso rubcii oo zawjkii aana midh siiso xabadda hadhay casabay u baahantahy meelaad geysa uma haysid ilowba ilow masma dhammaysanayo umunkuna waa saas leeg oo waa umun iyo nisfi baa dhici karta inay isu yimaadaan marka weligiiba isdhammaysan maayo labadaasi daa'iman waa naaqis rubca iyo umunku waxa weeye labana waxay noqonayaan caadilna way noqonayaan oo bimacnaa way isgoosanayaan iminka inkastoo marka laysku gaabiyo uu hal mid noqonayo labana waxay noqonayaan caadilna waa noqonayaan naaqisna waa noqonayaan labadu labadaa asal waxay noqonayaan asalka labo iyo asalka saddex asalka labo inuu isdhammaystana waa suure inuu naaqis noqdo baaqiga cid lala doondoonana waa suure in furuudu dhammaysatana waa suure oo laba nisfi isu yimaadaan ama ulu iyo ulusaan isu yimaadaan oo kala qaataan ehlufaradkuna qadaan xalle ehlul casabuhuna qadaan waa suure maxaa inoo hadhay usuushii labiyo toban iyo iyo afar iyo labaatan labadaasi weligoodba caadil ma noqdaan isma goostaan isma goostaan iskuma iskuma dhamay ma dhammaystaan furuuddoodu ma dhammaystaan ee ama waa naaqis oo qayb baa casabada u soo hadha ama ahlu faradkuu ka go-aayo waa cawlmaa labadaa weji waxba ugama dhexeeya labadaa weji waxba ugama dhexeeya intaana ila fahantaan filaya ina dhaafi haddaba waxadu kuli waariin in xasala min asliha falqasdu minhu kamula waxa uu yidhi waxadu kulli waariin mid kastoo waari ah oo wax dhexlaya dheeftiisu in xashala alifku waa iska alifulidlaaqi hadduu soo baxo oo soo xasilo min aslihaa asalka masalada aynu ku dhisnayna ka soo xasilo falqasdu maqsuudkii iyo ujeeddadii minhu asalka isagaa xaggiisa kamula waa dhammaaday wuxuu ku leeyahay ujeeddadii waxa weeyaan asalkan iyo oo arrintan laga lahaa wax la asalinayay la ta'siilinayay khalaas way dhammaatay wax dambe uma baahnid masaladii markaad asal u samayso haddii asalkaasi dadkii si wacan ugu qaybsamo maa sha allah ka naso waa halkiiu saaxiibu waxa weeye raxbiyuuna lahaa fa tarku tadwiili xisaabi ribxu marka inaad iska dhaafto xisaabta inaad sii wadwadoo sii dheeraysa waa faaiido maxaad ku falaysaa inaad sii dheerayso ila khasaaray noqonaysaa waayo wuxuu inaad iska dhaafto xisaabta oo joojiso sheekada ribxun waa faaiido sheekadii way dhammaata taa wayla fahanteen waa iska waadix oo markaa dadkii wixii u qaybiso hadday si wacan ugu qaybsanto iskaga hadh oo kala taga dhe khayr alla haydaysiyo iska ducaysto iska kala yaaca markaa khalaas laakiin hadday qaarkood u qaybsami weydo waa tan arrinkeedii waa baabu tasxiix almasaa'ilkii moogta masaa'ishii oo la ansixinayo uma intaa kadib buu yidhi in ilkasru haddii jabitaan yaqacu uu ku dhaco yaqac calaa sinfin sinfi haddii uu ku dhaco fa wafqahu idrib in tawaafuqun waqac ay fadrib ku dhufo waqfahu waqfigiisa ku dhufo in waqaca haddii uu dhaco tawaafuqun waqac tawaafuq haddii uu dhaco wafqiga ka soo baxay ku dhufo xagaan ku dhuftaa fil asli asalka ku dhufo halkaa ku tacalluqi asalka ku dhufo aw fii cawlihi cawlkiisa ku dhufo haye walkulla ay wadrib idribta dambe wadrib ku dhufo alkulla dhammaan ku dhufo ila marka hore wafqi buu ku yidhi wax ku dhufee wadrib ku dhufo alkulla dhammaanna ku dhufo fii daaka ay fii daaka alasli aw ilcawli cawlka ama asalkaa waxaad ku dhufataa hee alkullada ku dhufo lada tabaayuni marka ay kala tabaayunaan wadrib ku dhufo alkulla iyadoo dhan ku dhufo fii daaka ay fii daaka alasli aw ilcawli ku dhufo lada tabaayun ay cinda tabaayun markay kala tabaayunaan oo waqtafi dabeedna sidaa ku kaaftoon masaladu waa isku fadhidaa markaa fahya taasi idan isla kolkaasi fahya iyadu idan isla kolkaasi tasixu way ansaxaysaa ilowba ilow way ansaxaysaa qasab wey inay ansaxdaa wuxuu leeyahay wax kasri loo yaqaana buu gudagalay kasriguna waxaynu sheegi doonnaa inaanu muhim ahayn gebigiisaba waa ka maarmi karnaa laakiin inaad cilmi nadariya u barataa waa muhim cilmi nadariya inaad u barataa ka nadari ahaan ayaa muhima laakiin hadhow cinda tadbiiq uma baahnid baddiisaba lama galo laakiin markaa hore inaad barataa waa muhim waxuu kugu yidhi masaladii markaad sidii lasoo sheegay u dhisto hadday dadkii lahaa u qaybsanto dee maxaa ku daba dhiga iskaga hadh hadday se qaarkood waxaad siisay u qaybsami waayaan saddex qofoo halkan fadhiyo oo kale aad qori u dhiibto oo ti idinka kaasaa idinka dhexeeya hal sahmi oo sahmiga say u gelayaan meesha jabsanayaan waxay rabaan markaa meel laga ansixiyo cinda alxisaab marka la rabo ta noocaasi oo kale ah markaad doonayso maxaad samaynaysaa waxaad samaynaysaa waxaynuna nidhi maxay ku dhacaysaa arrintaasi waxay ku dhacaysaa dadka ehlufaradka ah ama casabo la joogta ehlufarad ayaa kasrigani ku dhacaya mar hadday sidaa tahay maxaan samaynaynaa waxaynu samaynaynaa cidda xisaabta leh ru'uustoodu intay tahay cidda xisaabta leh hadda weligaa u fiirso cidda xisaabtan leh ru'uustoodu intay tahay iyo xisaabta hortaalla isu eeg laba fiiroo qurhana ku eeg laba qura tawaafuq iyo tabaayun soo afar nadro maynaan soo arag tiradu inay isleegto tamaaul la yidhaahdo tiradu inay isu qaybsamayso tayarito weyn dhammaynayso tadaakhul la yidhaahdo tiradu in labadoodaba mid ka yari dhammaynayso tawaafuq la yidhaahdo iyo inay noqoto tabaayun aan waxba ka dhexay labada dambe ku eeg labada dambe hadday iswaafaqaan oo tira labadooda u qaybsamaysaa jirto wafqiga ru'uusta wafqiga dadka ama ru'uusta taa doonto ka cabiro soo saaro halkaa dhigo sow dhagma hadday hal qolo ka jabto aslu mas'alaha ama cawl halkay ku gaadhay ku dhufo qof kasta wixii hor yaallana ugu dhufo khalaas way dhammaatay sheekadaas hadday laba qolo iyo ka badan ka jabtana ilaa afar qolay ka jabi kartaa ee hadday ka jabtana waxaad samaynaysaa qolo kasta sidaa ku sameeyo wixii kuu soo baxay halkaa ma dhigatay qoladii koobaad wixii ka soo baxay halkaa dhig qoladii labaadna wixii ru'uustooda ka soo baxay halkaa dhig qoladii markaad intaba dhigto andaarul arbaca dib ugu eeg misna maxfuudaadkaa andaarul arbaca dib ugu eeg wixii ka soo baxa jusu sahmi baa lagu magacaabaa aslu mas'alaha ku dhufo ama cawl halkay ku gaadhay ku dhufo qof kastabana wixii hor yaalla ugu dhufo khalaas way ansaxaysaa markaasay ansaxaysaa marka waa iska xisaab ahaan laakiin mar kasta muhim ah tusaale ahaan tusaalaha lagu fahmi karaa maalan mayd baa dhintoo wuxuu ka tegey haddaad doonto zawj badhe ninkeedii gabadh baabay ahaydbo ninkeedii bay ka tagta waxay kaloo ka tagtay laba qoloo aan laba qoloo qura aan ka dhignay afar walaaladeeda oo raga zawjka muxuu yeelanayaa nisfi waaya nisfigiisaba sii waa hal qori soo maaha laba weeyaan masaladu oo waa hal qori afartii wiil ama lababa ka dhig haddaad doonto oo markii hore aan moodayey masalada maskaxdayda rubuc ku jiray waxa weeye lababa ka dhig haddaad doonto walaalahana si aan masaladuba inoogu dheera haddaad afartooda udaysana dhib male tiradaa doontaad ka dhigi kartaa wixii aan halahaynba way ka jabaysaa labo tirada ugu gaabanba ka dhigo laba walaaladeedahina way la joogaan labadii maxaa hor yaalla halbaa u hadhay masaladana jajab lama ogola marka hal u qaybsami maayo oo odhan mayse waa nisfi iyo nisfi oo lama ogola jajab markiiba waxaad isu eegaysaa halka iyo labada labadii nadro ku eg ma tawaafuqba mise waa tabaayun laba tiro iskastoo isku xigaa waa tabaayun laba tiro kastoo isku xigaa waa tabaayun kow iyo laba markaa waa tabaayun labada oo sideeda a qaado waxaad ku dhufataa labadii masalada lagu dhisay laba laba ku dhufo afar wa bihaa tasix bartaasay ka ansaxaysa zawjka labaa hor yaalle labada xale hal baa hor yaalla ee labada ugu dhufo xagga sare labada saaran ugu dhufo waa labo afarta hoosteeda dhig kuwa kalena midhkii ay dul fadhiyeena u qaybsami waaye midhka ugu dhufo labada waa labo midba midh u dhiib khalaas way dhammaatay intay sheegayaan waa intaa hadday laba qolo ka badan yihiinna sida zawjka inay binta weheliso iyo labadii aynu sheegaynaye walaalo ahaa bintaa aynu kusoo kordhinaynaaba zawjku rubuc buu tegayaa soo maa oo nisfi oo laba ah iyo rubuc oo afara waa tadaakhul oo tawiin baynu ku dhisaynaa afarta ku dhis zawjka qori sii bintadana nisfi oo laba ah sii labadii haddeeraynu haynayna midhka hordhig labada qolee sare iyaga qofba waa midho wixiisi waa haystaan laakiin labadana isdul fadhiya oo le midhku suu qaybsamaya sidii uun isugu eeg may may ka daa waxaynu ka dhigaynaa hablaha haddaynu badinana waa inaga cawlmaysaae waxaan rabaa me ayeeyaynu soo kordhinaynaa ayeeyaynu badinaynaa meesha ayeeyaynu ku daraynaa ayeeyooyin dhowra lababa ka dhigo ayaynu soo kordhinaynaa marka meeshii waxaa jooga zawj leh maalan rubuc inan yar oo nisfi leh iyo ayeeyooyin iyo casabada marka casabada iyo ayeeyooyinka aynu isku daynaa ayeeyooyinka saddex ka dhig markaa maadaama masaladu laba iyo toban ku dhismaysa way qaybsamaysa haddii kale saddex ka dhig saddex ayeeyo wey masaladii rubuc iyo sudus baa wada jooga waa labaiyo toban markay labaiyo toban ku dhisanto yarta bar kale lix bay leedahay zawjkuna rubuc oo saddexa buu leeyahay ayeeyooyinka saddexda ahina sudus oo laba a bay leeyihin meeshii maxaa ku soo hadhay marka midh sooma soo hadhay midhkuna kuwan haka jabee hordhig labadaa meelood haka jabto masaladooda marka markaad sawjka saddexdiisii uu haysto oo rubuc ah inantan bintaduna lixdeedii oo nisfigeedii oo lixa haysato labadaa qof waa qof qofoo kama jabin ayeeyooyinkii waa saddexoo laba qori baa hor yaalla way ka jabtay labadii walaalna qori baa u hadhay oo iyagana waa ka jabaya markay masaladu labadaa qolo ka jabto qolo kasta iyagiyo sahmigooda gaar isugu eeg ayeeyooyinka iyo labada hor yaalla ayeeyooyinku tiradooda ru'uustoodu waa saddex tirada hor taallaana waa laba isu eg oo tabaayun sooma saddexdooda halkaa dhigo oo maxfuud dheh saddex intaad qorato maxfuud dheh halkaasay taallaa dheh labadii walaalo ahaa iyo isu eeg midhka hor yaallana iyagana waa tabaayun labadii qaado oo iyagana halkaa dhigdhe laba iyo saddex baynu haynaa soo maa andaarularbaca ku eg iminka afartiiba waa lagu eegaya andaarularbaca ku eg labadaa isugu eg laba iyo saddex waa tabaayun sidooda isugu dhufo waa lix lix labiyo toban ku dhufo wa bihaa tasix bartaasi ka ansaxaysa labiyo toddobaatan soo maaha bartaasi ka ansaxaysa bartaasi ka ansaxaysa jajabka laguu sheegaya waa sidaa waa intaa gebgiisu waa laysa ilaa hadday laba qolo wixii ka badan ka jabto saddex iyo afar ka jabtana dariiqadaasuu mari meel kale ha marin sidaasunu dhigta marka markaynu leenahay jajab uma baahnayd waa xisaab ahaanunbaad ugu baahan tahaye iminka dadka abaartan dhoweyd heshayee xoolihii ka baxeen hadday intaasoo qof isu yimaadaan imse qof bay ahaayeen waxay ahaayeen saddex ayeeyo zawj iyo bintu sow shan maaha iyo labadan waa toddoba qof toddobadaa qof oo konton arayaa isugu yimi tiro barhkeed waa konton soo maa oo reerkiiba abaartii la leeyahayba idinka waxoogaabaaba idiin yara hadhay haddaad intaad u timaaddo tidhaahid adoo wadaada labiyo toddobaatan qori ka dhiga markiiba intay xadhig hogaano qaataanbaa geed lagugu xidhaya u waashay qabtaa lagu odhanay cid ku dhegaysanaysaa ma jirto markaa jajabka baddiisa lama galo markaad wax qaybinayso baahi uma qabtid labiyo tobanka aad aslo masaalo ahaabaa lagu qaybiya waxba laysma dhibo haddaana dibba usii gaabinay waanad waxaba lix isugu celinay saa doontaa loo dhigaa waxaa laysku dayaa un qofba xaqiisa inaad siiso masaladunbaa dhowr jeer la qaybiya hawl male intaad labiyo toban ka dhigto saddexdii ayeeyo waxaad ku taahdaa labadaa qori haysta ayeeyooyin labadaasaa liidi waayahay waa labadaa labadaa geed ku xidhan ha waa labada labadaa geed ku xidhan dul fadhiya iyagu ha dul fadhiya bintada iyo zawjkana wuxooda siiday ila cidinkuma haysata iyaga qoriga kuwan usoo hadhayna waar dul fadhiyadha idinkuna qorigaa eeg markiiba waxaad taahdaa uun qorigan laba qori igu qaybiya laba meeloodoo isleeg ka dhiga marka laba isleeg lagaaga dhigo qori tuur u same kala dhaqaaqa dheh islaamihiina waxaad tidhahdaa cidda xoolaha taqaana war labadaa qori qori saddexaad iiga soo dhex saara kana laba saddex neef bay kaaga soo qaban kana laba isu geyn ha saddex meelood isleeg way tahay hadday isku fadhidaa u kala qori tuur waar kala yaaca dheh maxaa jajabba kugu wata jajabba lama galo laakiin haddaad jajab isku daydo xadhig baad halis u tahay iska ilaali marka xisaab ahaan nadariyahun baynu u baranaynaa camal ahaan laguma sameeyo waa liska dhaafaa inta badan waayahay bal hadda halkeeda haynoo joogto wallahu subxaana wa tacala aclam